الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه alxamdu lilah walaalyaal allah subxaana wa tacaala ayaa mahadda maanta sugnaatay na keenay beydkiisa inagoo cibaadadiisa iyo daacadiisa isugu nimid insha allahu tacaala khudbada sidaan wada maqlaynay walaalayaal khudbo waxay ahayd baliiqa oo aada u xeel dheer oo meelo badan taabanaysa qofka bini aadamka acmaashii laga rabo oo dhan intii ugu muhiimsanay taabanaysa hadday salaad tahay hadday soom tahay hadday xaj tahay hadday akhlaaqiyan iyo dhaqanba ay tahay marka insha allahu tacaala ciddii fahmaysay hadda way fahamtay waxaan rabaa insha allahu tacaala hal qodob oo inaan ku soo koobo ama aan wax ka idhaahdo wuxuu ilaahay ee karsiiyo qodobkaas oo ah salliga nebiga calayhi salaatu wassalaam waxaan ku jirnaa ma joognaa waa maalin jimca maalin jimcadaana waxay aadka iyo aadka maalmahay u fadli badantahay ayay ka mid tahay salliga nebiga in la badiyo sala allahu calayhi wasalam allah subxaana wa tacaala qur-aankiisa markuu cid ku amrayey ilaa siddeetan iyo sagaal aayad ayaa ku soo aroortay yaa ayuha aladiina aamanuu ilaa siddeetan iyo sagaal aayadood ayaa ilaahay oo qur-aanka ku soo arooriyey yaa ayuha aladiina aamanuu sagaal iyo siddeetan iyo sagaalkaas aayadood hal aayad ma ahane inta kale toos baa dadka loola khidaabay yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nudiya toos baa dadka loola hadlay loola khidaabay laakiin salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu ilaahay amrayey kow nafsadiisu ka bilaabay ina allaha haye wuxuu ku labeeyey malaa'igtiisa wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy nebiga ayay haye markaas kadib baa waxaa lihi markii saddexaad yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima kuwa iimaanka laga helayow nebiga ku salliya oo salaama waxay ku tusinaysaa amarkaasi heerka uu joogo iyo siduu amarada kale oga sarreeya ayaa ku tusinaysaa ilaahay oo asagoo khaaliqii dhammaaya malaa'igtiisaoo aqrabu almuqaribiina ah oo aan tiradooda ilaahay maana cid kale aysan ogeyn oo ilahay wuxuu lehay ayagaa nebiga ku sallinaya weliba waxaa la adeegsaday ficil mudaarac yusalluuna way ku sallinaya alistimraar ee idinkuna ku salliya ayaa lihi amarkaasaa la bixiyay nebiga calayhi salaatu wasalaam salligiisa markuu ka hadleeyey xadiidkii muslimka uu warinayay wuxuu yidhi man sallaa calaya maratan salla allaahu biha cashra hal mar qofkii igu salliya ilaahay baa toban jeer u naxariista waman sallaa calaya cashratan salla allaahu biha mia haddii qofkii toban jeer igu salliyana boqol jeer baa ilahay u naxariista qofkii boqol jeer igu salliyana kun jeer baa ilahay u naxariista qofkii kun jeer igu salliyana naarta ayaa laga xoraya saxaabiga jaliilka umay binu kacab ayaa maalin maalmaha ka mida nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nebi allow waxaan rabaa inaan kugu salliye salligaaga meeqa ayaan ka dhigaa cibaadadayda markii faralka laga soo tago sunooy sunnooyinka nawaafisha iyo cibaadaadkayga kale meeqa ayaan salligaaga ka dhiga nebigu wuxuu yidhi intaan rabti ka dhig wax gaara uma ogeyn wuxuu yidhi kawarra haddaan rubuc ka dhigo afar meelood meel maa shi'ta wain zidta fa khayrun laka intaa rabtid ka dhig waad yeeli kartaa haddaad ka sii siyaadisana khayr bay kuu tahay nisfi haddaan ka dhiga buu yidhi waa yeeli kartaa haddaad ka sii siyaadisay khayr haddaba wuxuu thulutain haddaan ka dhigo ilaahs marda wuxuu yidhi camalkayga o dhan waxaan ka dhigayaa faralka wixii ka soo haray salaadaada ayaan ka dhigaya adiga inaan kugu salliyo ayaan ka dhigaya nabigu muxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam labada eray oo ugu jawaabay fiir idan jawaabu shardidaasay ka taagan tahay waxay ka micno tahay idaa facalta hakadaa sidaas haddii aad samaysid e yukfaa hamuk wa yukfaru dambuk haddaad salligayga ka dhigtay cibaadadaada hamigaagana waa la faydaya dembigaagana waa la dhaafaya waa labada la raadinaya adduun iyo aakhiro haddaa adduunkana kurbala-aan ku noolaatid iyo dhibaato hamila-aan aakhirana janno aad heshid dembidhaaf aad heshid wax kaa maqan baa dababa jiraan maanta dadku waxaa la wada waalanayaan oo lala wada ordayo waa kurba qof walba kurbaa hayse qof walba meesha irtaa ka hayse qof walba kurbaa hayse kurbadaada adduunka iyo midaada aakhiraba waxaa faydaysa buu leeyahy nabiga calayh isalaatu wasalaam salligayga ayaa faydaya ma ahan wax iska cayaara iyo wax iska sahlan iyo waa baalkiya maaha meesha uu joogo salliga nabiga calayh isalaatu wasalaam meel dhowma idan yukfى hamuk wayukfaru dembuk hamigaagana waa la faydayaa dembigaagana waa la dhaafaya marka waktigaaga xisaabi oo salliga nebiga calayh isalaatu wasalaam maalin qoraxdii aysan kuu soo bixin oo aysan kuu dhicin adoo aan waxun kala imaan ugu yaraan boqol hataa haddaa ka akhrisid waa wax weyn wa maalinka jimcada iyo habeenkeedana si gaara ayaana loo sii amray salliga nebiga inaan sii badinno sala allahu calayh wasalam maxaa yeelay wa ina salaatakum macruudatun calaya ayuu leeyahy nebigu calayi isalaatu wasalaam maalinka jimcada salliga ay igu sallinaysaan waa laysoo bandhigaya toos malag baana qaadaya uu nebiga u geynaya calayi isalaatu wasalaam imaam allow hebel hebel hebel baa kugu sallinaya maxaa ka weyn nebi maxameda magacaaga lagu agshay wax aada iyo aada u weyn marka waxaan isku boorinaynaa salliga nebiga calayi salatu slam hadda markii imaamku khudbooyinka la akhrinayo khudbada dambe markay sii dhammaanayso waa aragteen aayadda qur-aankaa la soo qaataa in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasalimu tasliima waxaa laga yaabaa labada qof saddexda qof inay ku salliso maxaa aayaddii qur-aankaa salluu waa amar ilaahay ka yimid salluu calayhi wasalim nebiga ku salliya oo salaama maxaa laga rabay masjidka dhan inuu hal mar isla gariiro allaahuma salli isla qabo maxaa nebigu calay salaatu wasalaam xadiiska muxuu ku yidhi albakiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calay qofka bakiilkaa oo bakiilkaa waa qofka agtiisa laygu xuso magaciisa agteeda lagu sheego aana igu salli marka nebiga calay salaatu wasalaam magaciisa markaad maqashid horta waajib bayba kugu tahay ba inaad ku sallaysid mara kalena maalmaha kalena wakti u samee maalintaa jimcadana aad iyo aad u badi salliga calayh salaatu wasalaam tajribee waxaa la tajribeeyey oo xaqiiqatan ah xadiidka nebiguna uu caddaynayaa haddii aad salliga nebiga kur baa ku qabatay dhibaataa ku qabatay xanuun baa ku qabtay waxbaa meel kaa soo wajahay haddaad salliga nebiga badisid oo biyaqiinin aad ku badisid xaqiiqatan waxa ah kurbadaada ilahay waa kaa feedaya marka ugu yaraatid qalbigaaga ayaad waxaad ka helaysaa naxariis iyo qabow kurbadii ku haysatay ayaa kaa kaa degaysa marka nebiga calayh isalaatu wasalaam salligiisu wax sahlan maaha waa wax ilaahay agtiis annaga ayaa maqaam ku gaarayna ma ahane waxa waaye isagu nebiga ilaahay asagaa doortay qaababka nebiga lagu salliya calayh isalaatu wasalaam way fara badan tahay nebigu asxaabtaa weydiisay waxay dhaheen nebi allow kayfa nusalli calayka sidee baan kugu sallinaa salliga ibraahimiyada ayuu nebigu baray allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiim wacalaa aali ibraahiim fi lcaalamiina innaka xamiidun majiid haddaad ku soo gaabsatid allahuma salli calaa sayidina moxamed wacalaa aalihi wasaxbi wasalam aad ku soo gaabsatidna waa laa bas waxaanu muhiima nebiga calayhi salaatu wasalaam inaad ku sallisid maxaa yeelay adduunyada hadda markaan joogno waxa ilaahay diinka noogu soo dhiibay oo noo keenay oo naar ilaahay intuu ka badbaadinaya oo sababtiisa uga badbaadinaya waa nebi maxamed aakhiro markii la tagana oo qiyaamaha uu dhaco oo malaa dadkii o dhan laysku soo xashiriyo oo xaaladda xumaato oo dadku ay hamiyaan walow naar baana la geeya haddii la raba yaa meesha laga dareeriya oo ambiyadoo dhan ay soo maraan dadku nebi aadam ka soo bilaabaan ilaa nebi maxamed ay kaga yimaadaan nebi maxamed ayaa dadka u shafeecaya halkaasaa dadka lagu kala xukminayaa marka insha allahu tacaala salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam aanu badinno markaa magaciisa maqallana aan ku sallinno wakhtina u samayso hadday dhibaato iyo kurba ku qabatana u carar salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam badi daldal ilaahay kurbahaadu ku feedaya hamigaa uu ku feedaya dembigaa uu ku dhaafaya qisooyinka dhacay oo dadka salliga nebiga akhrin jiray ama in la akhriyaan la amray qisooyin ka ku saabsan oo dhacay haddii la yihahda hala galo waa bad wax la soo koobi kara ma wax la soo koobi kara ma intaasoo baalkiiwa marka insha allahu tacaala salliga nebigeena calayh isalaatu wasalaam aan badinno cibaadadeena iyo aan ku dadaalno waxaan joognaa daarul camal waxaan birina waxaan tegaynaa daaru xisaab qof walba waxa kaa horeeyana waa waxaad halkan ka hormarsato aad ka beerato beerta qofku wuxuu ku beerto ayaad ka suganaysaaba haddaa halkan yaanya ku beeratid oo aad tidhaahda qaran ka sugayaa ma dhacayso ya ma dhacayso haddaad sisin inta beeratid aad tidhaahda digir baa meeshaan ka sugayaana ma dhacayso waxaa inta ku beeratid baa biri kaa horaysa marka insha allahu tacaala camalkeenna alla hagaajiyo aanu dadaalno aanu awlaaddeenna iyo ilmaheenna iyo ehelkeenna iyo dadkeenna ku tarbiyeyna salliga nebiga calayh isalaatu wasalaam hada aquulu maa tasmacuun asalaamu calaykum waraxmat ullah